bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfeela ka dhowaada qodobada warkan hamiiname idaacadda warsansinhayta hamiinamaadanga maamulka gobolka baayooge kaashiida kaanjidhiskiirow ila baydhabo isbartiimada wenga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ogeeka ka dhawaaqeen tuuseeye musharaxan teegan xilka madaxtinimo ee soomaaliya ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya u fariinlandari madaxweynaha soomaaliya oo baaqandari maamul goboleedyada ku jiran dalka soomaaliya doorashadii manka kore ee hirshabelle oo reedan dhowga kooyo i shacabka ku nool magaalada jowhar oo hadhowaayan xubnoogii manka kore uuse ka dhawaaqay madaxweynaha maamulka hirshabeelle qaramada midoobey oo idan kulan jeedida ciidamada kenya ee rooga soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugun sideer weyba ku mid ahaa donald trump oo sheegay intuusa ood ku fado gobolada dimuquraadiga laka taageero waa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiin bayla dhowan sidayaal mar kale hamiinnamo ahad ew isniignaha galaha ida taarigdan iyo ka eedanta lita bilo nofembar sanadka lamada kuntumi lita aana soo bahayinahana kumid a qodobadii warkan hamiinimadana ka dhawaadayo hogiyo fisanga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo munaasabad usaa ka bandhigay musharaxnimadiis xilka madaxtinimo soomaaliya way bageeka ku dhiiday xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya usoona madaxweynaha koonfur galbeed uuse ka dhawaajiyay intuu sayi musharaxan teegan xilka madaxtinimo ee soomaaliya maybuwa markiin ku horhaysay taariikhda xaflad noocan oo kale oo kudhiida gudaha magaalada baydhabo tan iyo taxanaha sooyaalka taariikheed ee dowladnimada soomaaliya oo bilaabatay qarnigii labaatanaad ee ka eedan sanadkii kun sagaal boqol lixdankii taasoo soomaaliya ku qaadatay xorriyaddii dowladihii gumaysiga reer yurub ee ingiriiska iyo talyaaniga xafladda iyo haytitow kuduwan xafladoogii hore oo dhaqobda jari mayba haytay xaflad la kashaaciya ee musharaxnimada xilka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo uusan teegin shariif xasan sheekh aadaqo hate madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xaawe sokor cali may buwa guddoomiyaha ururka hanraabto baydhabo may ku hadalay sidii an garab teeganta musharaxnimada madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo oo taas ku hadali mayba ertay sidoo kale hadallo taageero iyo hiilaba leh mayba meelaha ku jeeday intii dareertay xafladda guddoomiyaha ururka hanraabtada ee gobolka baay muraayo dheer mayba ka tartan siiday xildhibaanada kooyi doona oo ilaahay hoobu inseele xilka baarlamaanka soomaaliya oyo ha ku helaan qabaa'iladiyo iniga si toosa insiyaan edso shariif xasan sheekh aadan oya ka sheegday iniga seiye langhaandiridi ini walwiin intara shacabka ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya cabdicadow oo ka hadalaaya magaaga ururka dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya isla markaasna ka hadalaaya magaca ururka soshanza ee jiryaalka dawligan hayne yamayba xushay taariikhdii soo jireenka haytay ee dowladnimada soomaaliya taasoo usuka sheegi ini weli jeebi dadka deegaanagun lahaa kariijari kursiga baarlamaanka federaalk soomaaliya taasoo is eri geeka madalownu teeginno welib waa madalkuduun haani oo hore mayba taariikh cusub ilaahay naftaana niinkisinta yeerey inuuna aragna laga kujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo haatana inteegin inuusa qoboda xilka kursiga madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya anaysaga inaan halko dhika dhikada ee biyaha fishankaaalan ku dheraya ee maadaama ee reer koonfur galbeed iyo kumida in dadka soomaali degan ama xisbiyada afari barka ee qayb kumid eh haddana ee maadaama maamulka saddex gobol markii la dhisi ee qowmiidku batay oo nagati dad oo deegaan wadaaga oo maamul leh oo geekan haldhibaanada inka badan soomaaliya ee waldoorada doonaha ku jeedan way eed ee inka faraxsanaa ee in ona aan hangal taagna ama kabeerna dadka soomaalida ee oo weydiiyahayn kursiga ama kuraasta inka sarayta xilalka soomaaliya lama kuntan iyo lilan tartamo ee way way baahantaa ee iska duubanaan way u baahantaa niif wanaag way u baahantaa iskaalmaysi iyo wadajir in tan adaleto ama tala adaleto lankaladan daba fadheeto oo unku odsato way ku fayle in ada meelaso iskideeshi inada wal ku fadheeto taariikh yar haddii aan xibankanagada haddii aanan qaldanayn waa maleeya kursigan guddoomiyaha baarlamanka markii inku horeysay uuna gobani inay ahayti ilaa lixadii sagaalkii oo sheekh mukhtaar maxamed xuseen alaan raxmad ishaay way ku horeysay ilaa saddex qofa ku horeysay haddina dhowr qof kale ku damboysay ilaa marxuum cabdale deerow isku gobadaay laakiin dadka kale hataa mal xuso way waaye istraatiijiyada nafteena misla dagaalamoo ku midata in ada markasta la ku hormariysiyo lakii sheego lakii tilmaamo lakii xuso dadki kale sheekh mukhtaar way ku dambooye ismaaciil cali abuukar maxamed ibraahim leglagata xuseen kulmay afrax ilaa cabdalla daaro laa ku diray lan sheegayna mada dadkaasi oo dhanba marka way fardaane in oo taariikhdaas marmeelo ku bata oo markii meeliku baasina sanadkan nagato ama ciidanka faraxsana shaksiyan way ballan qaadane si midnimo leh oo daacadnimo leh isku duuwanaan leh niid wanaag leh inuuna handhowaayaan aranto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba haato xafladdii geedka sida ku muuqati shucuurta dadka may bahaaytay toosi eedi xamaasadii aan ka hantay jawganuusahaay koo eedan fayle iyo oo halkudhig boorarya ka qorayiin waana kama sahoriye madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo ka dheganaayin derbiga taasoo hayti ka dooroy shariif xasan ammaanka faylahaysiyoowka xiriirka caalamiga ah iskiirowka maamul goboleedyada iyo reedandhisowka kaabayaasha dhaqaale ee dalka taasoo hoobadhiidii inay xulkiga guuyaysada shariif xasan sheekh aadan waa naqda madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya unku baahan fulin dhina kalena madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaali shariif xasan sheekh aadan iyo saraakiille iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaali ka amray antiu reedan ka naqdan deegaanadii iyo al-shabaab reedan qoobsadeen wayba uusu sheegay intii uusan aqbali doonan dad shabaab iyo reedan qobsadan deegaanihii degmooyin iyo horaan ka sugnaayeen ciidanka koonfur galbeed wayba uusu sheegay intii uusu sugaayeen intii maalmaha dareera intii ciidanka koonfur galbeed soomaali iyo al-shabaab ku saara doonaan deegaanadii degmooyinka ka sugayeen guud ahaan koonfur galbeed inaysan goboladu aysan indhalateen gaar ahaan ku iyo lasiin tababari soomaaliya oo dhan inaysan ku xoreetaan lasiin talagalay diyaaranga tiina inaysina dadkin iyo dalkin iyo diintin dadkin difacdan geeka wali ku bilaawda al-shabaab bakool malka arag wallaahi haddii niisan isan ka kataan intin wal intin lamid aynan roogni shabaab en ogna walaasin siin ku dhamaan walana saqareen meeyad biidin laahil kariim kooyan ballan noo qaada inaysinay degmooyinka isin lasinka talagali lamadun degmo lasinka talagali tijeglo iyo xudur bakool dhan asin ku fadaana geekon bakool dhan inaysinay shabaab ku xuraytan meelowska dhuumadohay dadka baadka walaanyooga ku qaadohay dadka rafaadyohay labaatan labaatan unugoohun gurufadaas walaagaasdaabroorohay deegaanihii degmooyin ku tirsan gobolada maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhowaan weyba loo wareegay al-shabaab weybana deegaanada qaar isku kubaxay ciidanka dowladda ihan etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxmuud yaanka baaqi maamulada ku jiran dalkiisaasoo kale guddiyada doorashooyinka antio dardar geliyan doorashada xildhibaanada manka hoose madaxweynaha soomaaliya saasoo kale sheegay intee muhiim ee tanti doorashadii eendhida waa ka dhida waqtigii lanka tira galay islamarkaana dowlad goboleedeed lankugu baahan yahay intoo dardargeliyaan shaqada ka eedan doorashada xildhibaanada manka hoose xasan sheekh maxamuud ee sheegay inti waqtiguusa maraha imeel gabagabee saa dartee lagu fado unti shaqada doorashooyinka hore lansii wadaa maamul goboleedyada guddiga doorashada dadban ee heer dowlad goboleed iyo guddiga doorashada dadban ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka intaba waxaan runtii ugu baaqayaa in la dardargeliyo doorashaduna ay muxuuaha waqtigeedii ku qabsoonto iyada oo weliba aada loo ilaalinayo hufnaanta iyo dhowrsanaanta doorashada aada loo ilaalinayo dhammaanteen oo aan anigu ugu weynahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dadka murashaxiinta oo dhan waad ogtihiin waxaan saxiixnay habraac oo maxaanku idhahday asluubaysan oo asluubta doorashadu ay ku dhacayso maxaanku ka hadlayaan wada saxiixnay dhammaanteen aan ilaalino habraacaas aan ilaalino aada iyo aadna aan muxuu ahay u ilaalino sharafta iyo heybadda dalka soomaaliya doorashadu in ay ku dhacdo si xorriyad leh oo nasahan oo aan dhib iyo muxuuah laablaab aan lahayn isqabqabsi iyo dacwad badan aan lahayn waxay sharaf iyo heybad u tahay qarannimada soomaaliya aan ilaalino qodobkaas qarannimada soomaaliya oo dhan sharaftii heybada u ah doorashada maamulka gobolka baayowey bayogeeka shiidikeena jidhiska hirow ila baydhabo isbartiimada weyn ee magaalada tanbaydhabo ee xarunta gobolka baaya faahfaahinta warkan faysal dhaaya xuseen iyo ninhaya wararkan oo deerahayo magaalada jawar ee xarunta maamul goboleedka hirshabelle ayaa sheegaha intii doorashadii xubnoo manka kore ee lakawada intiyo geeka lakaqobada magaalada jawar dhewaybalaa ku waramahaya inti reedan dhew isaga kooye reedan dhew konya la sheegaha intii usa sabaabangayay iyo xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka hirshabelle iyo dood ku sheeneen sadalaan xuli musharaxiinta ansoro manka kora oo ku mid ah xildhibaanada hirshabelle ayaa sheegay intii lagu wargeliyay xalay intii usa baaqadi kulangeeka iyo in iska kooyo lahayeen xildhibaanada weybana magaalada jawar ku dareere gulub siyaasadeed oo ku dhex jira beelo lamada gobol shabeellada dhexe ay hiraan in ku badan konton xildhibaan oo ku mid ah baarlamaanka hirshabelle ayaa saxiixeen qoraal iyo aan kuku horjeedaan qaabka laanqeybi manka kora arrintan iyo koyti kureed markii madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi cusable usa saar lamaliis oo shalduban kaasooy oo ka qornayeen musharaxiinta manka kora murunkan ku teegan qaab qaybinta iyo weyba useeya tolomide muranadii iyo hore dubabka dhaqanka lamada gobol aan isku ku horjeedeen muddo ku badan sanada kaasoo reedan dhii kaasoo reedan dhiijari dhismo maamul goboleedka hirshabeelle reedan dhiyowkan usuga kooyi doorashada manka kora ee deegaanada maamulka hirshabeelle iyo waybowse sababahaye anti doorashada manka hoose iyo reed andhiyaan meelo maamulada kale ku jaran dalkana iyo qaar shabaab bilaabeen doorashada manka hoose dhinaca kalena shacabka ka nool magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyo weybayo hadhawaayana xubno manka kore uusa maamulka hirshabeelle uuse ka dhawaaqay saadaqa al ismaan iyo warkan jawaranin ku dare shacabka ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa siyaabo kala duwan waxa ay ugu hadleen xubnaha akhrka sare ee dowlad goboleedka hirshabelle qaybta kaga soo aaday dowladda soo socota uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa waxa ay sheegeen shacabka ku dhaqan jowhar inay aada ugu faraxsan yihiin xubnaha akhrka sare u matali doona dowlad goboleedka hirshabelle hadda waa kuna qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada jowhar oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa maanta farxan iyo reereen oo ah iyadoo gobolka shabeelle dhexe ee loo damaashaadaayo maamulkii hirshabeelle gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan xildhibaanadii sare ama ergadii sare oo lagu xusaayey aqalka sare in codkoodii galabta ay bilaabanayso codqaadidoodii biritana hadduu alla awoodda leh au qadaro doorashadii ay bilaabanayso aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay
shaqada meesha uu ka bilaabay waa meeshii loo baahnay waxaan u rajay doonaa tillaabada uu qaaday tillaabo ka sii dheer inuu qaadi doono aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay maadaama uu madaxweynaha cusub mudane cali cabdulaahi ee uu soo sheegay in xildhibaanadii golaha sare xalay musharaxiinta inta ahayd ee uu soo idaacada ka soo deeyey aad iyo aad ayaan ugu faraxnahay maasha allah aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay madaxweyneheena muxuu ahaa hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble kaasoo xalay dikreetadiisa ku soo baxday in uu soo magacaabo xubnihii aqalka sare maasha allah waa mid macnaa guul aan la taaban karoon dhihi karan alla ilaah uga daba tagnay gobolladii kale ee naga tegey waana ka filayn waxaan ka filayn uu ahaa in madaxweyneheena mar haddii hirshabelle soo magacaabay aan si xowliya ku dhaqaaqi doono kana gaarsiin doono waana muxuu ah midaan u taagannahay in sha allahu tacala haddana waxaan rajeeynaa in aan ka mid noqonno kuwa ugu firfircoon oo ka qayb galo xubnahaas aqalka sare aqalka sare insha allahu tacala waxaan rajeeynaa inay hirshabelle noqoto tii wax ku oola ka soo baxa wax badanay ka bedeli doonaa maxaa yeele waxaan ka mid noqonnay macnaa maamulladii kale ee waddanka ka jiray kuwaasoo muxuu ahaa ahaa in ay muxuu ahaa mid walba gobolkiisa u taagnaado oo dowlad goboleednimadiisa uu ku muujiyo waxqabad iyo cadaalad iyo muxuu ahaa horumar sacdaqaale ismaan reediyo warsan magaalada jowhar kooxo qaramada midooben qaabilsan unaqabateynta saaran soomaaliyana taray yeesheen tinta ciidanka dowlada kenya iyo weli dhaqaalo badan iyo ku aruursadaha ayaan dhuxlala ku dhoofiyow soomaaliya kooxda laga magacaabo monitoring group iyo warbixintan iyo hasaare weybayo ka sheegana hanti ciidanka dowlada kenya ee qeybta ku ee howlgalka midooda africa ee amiso iyo dhuxul ciidan fara badan iyo ogolaadeen hanti laku dhoofi gudo soomaaliya siyoon qaadan laaluush ciidan badan kooxda monitoring group laka magacaabiya sheeg inta badan laku dhoofi oo dhuxulo deegaanada iyo rogaan ciidanka dowlada kenya gaar ahaan meelo fariisanka iyo kalayanga dhaqaalo iyo ciidanka dowlada kenya kugu faa-iidaystahan dhuxulo laku dhoofi oo soomaaliya bilyan oo doolarka maraykanka taliyaalka ciidanka dowlada kenya ee kasugan kismaayo iyo burgabo iyo kooxda monitoring group waybayo ka sheegtay intii horseed bin ku eyin dhoofiyowka dhuxulo laku dhoofi oo soomaaliya kooxda monitoring group laka magacabiya saasoo kale sheegaan intee ku dhawaadi milyan oo kiish oo dhuxule laku dhoofi u fariisan ciidanka dowlada kenya ee magaalada kismaayo saasoo kale buurgaaba dowlada kenya saasoo kale hogaamiyaalka ciidanka midooda africa ee kasugan soomaaliya weli jabaab mukubina arrintan yohan jeediyan kooxda laka magacaabo monitoringa garoba meel warkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo lama qarac oo isnidaaminaya weyba ku dhicaya magaalooyinka tikriid iyo samara ee dalka ciraaqa lamadan qaraxyo weybaa laha sheegahaya intii oo ka dhammadeen labaatii kow qofa weeraradan oo isnidaaminta ku dhiyan magaalooyinka tikriid iyo samara ee dalka iraaqiya way baalan adeegsaday baabuur ee nooga ambalaasta oo laakabuuyi walyaabo qarahaw lamadan baabuur mashoye iyo weyba la hordhigay baabuur badan oo safanka jaraan bar control oo ka yaala magaalada tikriig xogtay ciidamada nabadgelyada laku helow weybayo sheegaan intii tum isada qof iyo ka dhamadan qaraxgaasa qaraxga kale ku dhii samaaraye yoona lalabeegsidi basas wadeen musliminshie oo siyaaran dareeneen way ballanmalayahay intii weeraradan iyo ku dambeeyeen mintidiinta kooxda la magabadi dowlada islaamka aan ka dambeyntiina xoogagga mucaaradka ee niska jaran kurdiyiintii carabta ee maraykanka taageeraw iyo sheegahan antiyo bilaabahayan howlgalyo fadayan antiyo ka qobsada magaalada raqa oo laga sheegay caasimada xoogagan oo laka magacabo kooxda dimuqraadiga suuriya iyo sheegan antii taakula dhinaga irka ee ku heli doonaan xulafada maraykanka hogaamiyaha ay markiio bilaawdaan weerarsho saacadaha dareera wayba kaloo iyo dignin andareena shacabka ka nool magaalada oyoon sheegan antiyo ku dheeradaan goobo fadhiisamada ee kooxda daaisha isbahaysiga ka kooban carabtii kurdiyiinta iyo hore aan qobsideen deegaano ka yaalan dhinaga waqooyiga ee magaalada raqaa warkii isinkula dareertan dhugunsadyaal hamiinimaadan idaacadda warsaga ee magaalada baydhaban taninkage warkan ano shuur ismail axmedeysinla dareer siyaasi intii warkan kan lamid ereedan ku kulmaan oy basiin ku tabaane sidaas iyo nabadgelyo